maalmihii u dambeeyey kooxdan al-shabaab ayagoo sheegtay ayaa waxay weerar kusoo qadeen magaalooyinka u dhow xuduudka kenya iyo soomaaliya gaar ahaan mandera iyo garissa waxay dileen dad reer kenyaan ah oo middii hore waxay ahayd labaatan iyo lix qofood dalaadna waxay dileen soddon iyo lix qofood kale ayagoo dadka u kala bixiyey mataqaanaa muslim iyo gaalo dadka hortooda ku dilay anaga dowlad ahaan dabcan waa dhaleeceynay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo dowladda kulli aad bay arrintaas u dhaleeceeyeen dowlad kenya waa ugu tacsiyan wixii dhimays ka dhacay waana u sheegnay in ay tahay arrin qalad ah oo aan loo baahnayn oo mataqaanaa aanaan aad ugu xunnahay taa waxaan ka baqnay inay keeni doonto inay keento ay rabaan shabaabna ay rabaan inay dad kala qaybiyaan kenya waddanka kenya waa waddan dirs aan nahay waddan saaxiibaana walaalaan nahay waxa ku nool qaxooti aada u fara badan oo shan boqol kun oo qofood kor u dhaafaya waxaa ku nool arday soomaaliyeed oo wax ka barta dugsiyada ama jaamacadaha ku yaala waddanka kenya waxaa ku nool ganacsiso fara badan oo mataqaanaa meeshaa degan hanti fara badan kuleh guryo kuleh ilaa sanad badan deganaa kenya dabcan waxay leeyihiin muslimiin iyo iyo iyo kristyaamiin iyo dadka reer oo kristiyaan ah oo meesha kuwada noolaa qaryan fara badan oo joogay oona mataqaana deris ahaa oo deganaa marka haddeertaan waxyaabaha dhacayo waxa weeye anagaa ufahmin waxa weye shabaab inay rabaan dadka inay isku diraan kala qaybiyaan annaga ka dowlad ahaanna muhiimaddeen waxa weeye waan mataqaanaa ka dadaalaynaa dadka degan meesha soomaalida ah gaar ahaan waana la hadalnay inay isdejiyaan inay mataqaanaa taxdiraan anaga ka safaarad ahaanna u ballan qaadnay in ilaahay ma keene haddii wax dhacaana aan gacan kasii doono dowlad kenya waa la hadalnay waxayna waa xaqiijiyeen in aynan dhici doonin mataqaana waxyaaba mataqaana uu dadka u dhiban dabcan dowladda soomaaliya dowladda kenya saa sheegay wada laba wadan diris baa nahay ciidamada kenyan waxay ka mid yihiin ciidamada hadda mataqaana oo ka mid ah ciidamada amsom oo gacan ka siiya ciidamada xoog dalka soomaaliyeed gacana ka siiyey ciidamadeenna xoog dalka soomaaliyeed inay xoreeyaan magaalooyin mataqaana badan waan uga mahad celinaynaa dabcan hay-adaha kaloo amniga oo laba wadanna gacan bay siiyaan oo mataqaana macluumaad ay isdhaafsaan inkastoo hadda aan ka sheegi karin t v aan hadda ka sheegi karin laakiin xiriir fiican baa naga dhexe dabcan annaga waa ka xunnahay wixii fal ka dhacay oo la sameeyey shabaab ay sheegteen inay sameeyeenna waa fal fal mataqaana aan xagga diinta iyo iyo binaadinimada aan mataqaana sax ka ahayn waxyaaba ka digan waxay ahayd in ay dhacdo in dad kale oo aan soomaali ahayn ayagana ay ku daydaan ay dadkii mataqaanaa dilaan ama wax u yeelaan taasna waxbay waxyaaba shabaab ay rabto dowlad kenya way ka hadashay mowqifkeena ayay nagu raaceen in arrintaas ayna dhicin dowlad kenya waxay noo balan qaadeen in ciidankoodana ayay kala dhexgali doonaan in aynan dhici doonin dadkana waa la hadlayo inay waxaa sameynin dadka soomaaliyeedna waan ku celcelinayaa ayagana waxaan mataqaanaa kocsanaa u sheegi lahaa inay isdejiyaan in mataqaanaa ay ay mataqaanaa arrimahaas oo kale ay ayagana ka dheeraadaan haddii wax dhacaanna ilaah makeena saa sheegana annaga ka safaarad ahaan oo soomaalida dowladda soomaaliya dadkaba wakiil u ah waddanka kenya aan diyaar u nahay inaan wax qaban shalayto iyo doraato ay basas ka yimaad ka yimaadeen mataqaana ka imaaday mandheere iyo gaarisa iyo dhex loo galay oo dhalinyaro mataqaana ay dhexayeen dadkan hadda waxaa la madaxeeyey waa dad reer kenya ah oo oo kenyaan ah laakiin ay soomaali ah ayaa la dhexeeyey marka dabcan waa wax aan loo baahnayn dowladda kenyana way kala dhex gasho oo mataqaana arrintaa waay waay waxba ka qabatay mataqaana kenyan waddankay u dhashay laakiin soomaali ah hotel uu lahaa ayaa la dhagaxyeeyey oo la rabay in wax la yeeleeyo laakiin waa umahad celinaynaa ciidanka dowladda kenya ayaa iyadana joojiyey oo arrintaa ka hortagay arrimahaas oo u dhaceen wax hadda oo mataqana dhibaataha laga soo sheegay ma jiraan ilaah baa mahadda iskale annaga kasabaarta ahaana jaaliyadda soomaaliyeed aad baan wada xiriirnaa oo nala soconaa dabcan operation ama howlgallo dowladda kenya waa sameyn kartaa xaq bay u leedahay waddankeeda waaye inay dadka mataqana sharciga aan lahayn ama dadka ay ka shakiyaan la baaro laakiin waxaan kaga degan waxay ahayd markasta in waxaanu kale markay dhacaan in la bartilmaamaysto lagu sameeyo waxa loo yaqaano profilingka dadka soomaalida lagu sameeyo dowladda kenyana aad bay noola shaqaysay arrimahaasna aad bay u yaraadeen waan uga mahad celinaynaa dadka soomaaliyeedna waxaan rabaa keliya inaan wacyigelin saan hore u dhihi jiray aan u sheego in ay ciidamada ama dowladda kenya ciidankeeda amniga ay xaq u leeyihiin qofka ka shakiyaan ama qof kastoo ajnabi ah oo annaga aan ku jirno soomaali ah in dukumentna la weydiin karo in shacna la weydiin karo laakiin aan isdejinaa aan dukumentiyadana gacanta ku haysanaa oo dukumentiyadana ay sharci ahaadaan oo sharci waddanka lagu joogo haddii kale haddaan sharci waddanka ku joogin waxaway dawladdaas waxay xaq u leedahay inay mataqaanaa qofka la qabto la xero la dhoofiyo ama la musaafriyo martaasa ugu digaya inay sharciga ilaaliyaan labada wadan hay-adahooda amniga wasaqeyn fiican baa ka jirta arrintaasna waxbaa laga qabanaya inkastoo hadda aan t v raadi ma filaayo saan sheegay annaga kasbaard ahaan ama cid yeelaysa ma laha in dadkooda la dhibaateeyo lagu sameeyo farxumo wax aada u qalad ah ama qofkaas dadkaas la jirdilo ama la xero ama si aanan sharci ahayn loo xero cid yeelaysa ma laha annaga kasbaard ahaan aad baan ugu doodnay waa la socotaan idinkana waa sheegteen inaan markaas ka doodno in aynan mataqaana dad la xirina aan soo daynay dadkana aan mataqaana la bahdilin oo aanan mataqaana meel loogu dhicin aan waxba galabsanin ani ma filayo diinteena ma dhigayso diin christian ama diin kale ama mataqaana oo meel ay kaga qoran tahay in qof aan waxba kaa sameynin oo oo bastaaran ama ama jiifa iska dilo waxa weeye meel ku qoran tahay aniga ma garanayo wax mataqaana banaadimada ka baxsan laakiin dadka xiritaanka la xiri jiray anaga waa ka dadaalnay dowlad kenya gacan bay naga siisay hadda sidii hore ma aha dadka lama xiro soomaalida iyagana dabcan mataqaana anaga qaadka waxbaan ku leenahay oo waddan ajnabi inta la tago si sharci la-aan ah laiskagama joogi karo laakiin taana macneeda ma aha in qofkaasna mataqaan la bahdilo ama ama la jirdilo maha macneeda anaga dowlad kenya waa u sheegnay xaq bay leeyihiin qofka ajnabiga soomaalida ahaato in la xiri karaan laakiin in la marsiiyo sharciga saxda ah oo oo mataqaana labaatan afar sac gudahooda qofkaa la geeyo maxkamad kadib la xukumo anaga kasbaada aan la wareegno aan waddankiisa loo soo celiyo laakiin aynan maalin ka badan qofka xirnayn arrimahan markay dhaceen dabcan safaaradda iyo madaxweynaha mataqaana dowladda federaalka soomaaliya wuu ka hadlay mataqaana wuuna ugu taxsiyay dowladda kenya wax dhacay ayagana way ka hadleen madaxweynaha kenya isna uu ka hadlay in arrintan ayna ahayn arrin u dhexaysa mataqaana islam iyo iyo iyo christian inayna ahayn arrin u dhexaysa soomaali iyo iyo dadka u dhisa soomaalida iyo kenyaanka dad kale ah aynan ahayn laakiin ay tahay arrin mataqaana uu qolooyinkan nabadiidka ay sameeyeen ay sameynayaan ayna rabaan inay sameeyaan marka dadkana wadaado badan oo soomaali ah oo muslimiin ah ayaa ka hadla arrintan dhaleeceeyey saana sheegay inaynan ahayn arrin mataqana dadka la rabo in lagu kala qaybay ay tahay kana digay inaynan taas dhicin marka taa waxay ku tusaysaa in dadka muslimiinta ah oo degan mataqana waddan kenya soomaalida iyo iyo iyo kenyaan kaleba inay arrintan meel ugu soo wajeesteen ay dhaleeciyeen xeraa qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma waxa weye xerada qaxootiga mataqaana xeraha qaxootiga ugu weyn adduunka shan boqoloo kun oo qofood oo soomaali ah ayaa ku nool xeryahaas waxay ku noolayeen ilaa iyo labaatan sano ka badan laasashimiyadii kadib dadkii mataqaana hadda maadaama waddanka soomaaliya hadda ay ka dhalatay dowlad federaal ah amnigana uu dib usoo laabanayo oo magaalooyin fara badan la xoreeyey oo mataqaanaa dadkii ayaga ayaa maciin miday annaga safaarad ahaan waxaan xasuustaa sanadka hore in dad badan oo qaxootaha noo yimaadeen ay dhaheen annaga ayaa rabnay inaan waddan ku laabano oo annaga u sahalnay inay mataqaana aan siino waraaqaha lagu safro travel documents bassabore iyo waraaqaha kale si ay waddanka ugu soo laabtaan ayaga ayaan raalli ka ah dabcan waxaa jiray sanadka horena in aan kala seexanay heshiis saddex geesood ah soomaaliya kenya iyo qaramada midoobe qeybta u qaabilsan qaxootiga kaasoo ahaa in gacan la siiyo dadka soomaalida qaxootiga oo raba inay waddan ku laabtaan iskood waxaa hoos ka xariiqaya iskood qasab laguma celin karo qof qaxooti ah oo waddanka soo cararay waddankiisa hadduun rabin laguma celin karo marka ciddii rabto in gacan la siiyo dabcan waxaa la sameeyey hadda baaritaan waxaa la sameeyey in magaalooyin lagu sameeyey in lagu celiyo saddex magaalo kismaayo iyo luuq iyo baydhabo inaan jeclahay in dadka ka yimid oo qaxootiga meelahaas inay ku laaban karaan dadka waa la diiwaangelinayaa qofka waxbaa laga seexayaa wuxuu seexayaa inuu raalli ka yahay inuu rabo inuu laabto waddan ku laabto kadibna waxaa la siinayaa tasiilaad ay ku safraan noloshooda dib ugu soo laabtaan dabcan dadka ilaa intaas sano ayay qaxooti ahaayeen waana ugu mahad celinaa dowladda kenya iyo qaramada midoobey iyo wadamada deeqaha bixiy inay lacag siiyaan raashin siiyaan laakiin qof shaqaysanaya ama qof ganacsata ahaa in intaasoo sano markas uu gacanta dhiibto oo raashin saf u galo waxaa ugu fiican ayagana ay caddeeyeen inay shaqaystaan inay rabaan anaga ka dowlad ahaan dowladdana mataqaanaa mar badan bay sheegtay dadkeenna waa rabnaa inay soo laabtaan inay qayb ka qaataan dhisidda waddankooda ciddii rabtaa inay iskood u laabato oo voluntary ah waa waa gacan baa laga siinaa dowlad ahaan badda dowladda kenya sibay xuduudka u samaysay annagana si kale baan aan aan u sheegnay marka dhul weyn baa jira oo mataqaana oo aan anaga aan ku doodeyno oo aan aaminsannahay in anaga aan leenahay dhulkaasoo mataqaanaa dowladkeena ay tahay anagana anaga ayaa iskale labada wadan way wada fadhiisteen wada hadleen wadahadalkana waxbaa kasoo bixi waayey saas awgeed ayaa dowladda soomaaliya go-aan u gaartay in mataqaanaa wax kamid adduunka loo bandhigo arrinta si ay mataqaanaa go-aan looga gaaro haddii wax isu qabsado dabcan maxkamadda in lagu kala baxo waaye wax ka danaan lahayd dagaal iyo mataqaanaa iyo wax kale ina- inay dhacdo dowladda kenya ku qanacsan tahay anagana ku qanacsannahay in anagana waxaa aad ugu qanacsanahay weliba in anaga aan guulaysanayno insha allah wadan ay wax isku qabsadaan in la- la geeyo maxkamadda adduunka wax qalad ah kama jiro meeshaas ayaan aaminsannahay inay tahay meesha lagu kala baxayo annaga waxaan aaminsannahay iyo iyo dhulkaan leenahay cid mataqaanaa mataqaana ma ogolayno in lagala qaato baddaas hadda meesha aan sheegnay oo hadda anaga oo aan aan ku doodeyno waxaan aaminsannahay inay tahay meesha sharciga ah waan dhulkaan leenahay insha allah tacaala waxaan rajeynayaa in muddo dhow go-aanka maxkamadda adduunkana ee anaga na siin doonto insha allah